horeyntii horta waxaan u mahad celinayaa gabanaga oo shaqadan i siiyey aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan ka ballan qaadayaa gabanaga iyo ummadda reer wajeer in aan dadaal samayn doono inta karaankayda ah inaan maaragta u adeega waxa meesha shaqada liii siiyey waxaa waaya inaan dadka u adeega habeen har iyo habeenba diyaar baan u inaan dadka u adeego anigoo kaashanaayo shaqaalaha ila shaqaynaya waxaa kaloon ummadda u sheegi rabaa maanta maadaama maalinta isniintii lii dhaariyey laakiin maalintii lii dhaariyey maalinta ku xigtay shaqada waan bilaabay si laakiin si rasmi ah maanta ayaan xafiiska oo la wareegay waxaa xafiiska igu wareejiyey directaga maadaama wasiirka hore joogin hadda uu nala joogin directaga oo maaragta xog ogaa leh ayaa igu wareejiyey xafiiskii waxaan kala wareegay maaragtay baabuurtii oo hadda shaqada ku jiraan waxaan kala wareegay maaragtay xafiiskii waxaan kala wareegay maaragtay dhulkii waxaan kala wareegay maaragtay xafiisyadii markaan bendin biilkii maaragtay ku jiro reportka waan la wareegnay markaan waa taasna maaragtay waa la baari doonaa wixii runta ah oo jiro wixii korun iyo wixii ka been ah waa la baari doonaa baaritaan lagu sameyna departmentkeyda keli maaha departmentyaha dhan bendin biil ay qabaan wixii bendin biil ah waa la kala sigsigayni wixii saxda ah waa la bixini sidii lagu bixiyaba wixii laakiin oo khaladka ahna hadee maba jiraanba waxaan aad ugu mahad celinayaa wasiiriinta iga horeeyeen oo departmentka weliba hadda madkii iga horreeya hadda aan xafiiska kala wareegaya maadaama inkastuu joogin diyaad xujaale oon hadda xafiiska kala wareegay ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa shaqaalaha countiga shaqaalaha maaragtay wasaaradda oo inkastoo maaragtay oo markaa waqti waxaa jirta oo wasiirkan iska maqnaay anigana maaragtay aan weli xafiis kala wareegin laakiin hawsha shaqadii loogu talagalay sidii loogu talagalay way u wadeen markaan insha allahu tacaala dadaal dheeraada la muujin doona bidnillahi kariim